sawirka waxa weeye ciidanka gaashaandhiga ee soomaaliya militariga oo xuduudda joogay iyo ciidanka ethoobia oo qeybtii amisom lagu daray ah oo isla socda ayay waddada u galeen marka xabad bay ku rideen waana loo jawaabay waa loo jawaabay waana la maray oo waa la jeeday magaalada gacanta lagu qabtay hadda marka rabdhuure waxa ay ku jirtaa gacanta ciidamada etoobiya amisom ka tirsan iyo kuwa soomaaliya isla socday soomaha haa labadaasoo isla socda oo iyay gacantooda ku jirtaa anaaba hadda masaajidkan kaala hadlaya masaajidka rabsan dhex taagnahay waa tahay bal waxaad iiga warantaa marka dagaal ayaa la sheegay in gudaha magaalada uu ka dhacay jawga guud waktigan sida uu yahay dagaalka kadib dagaalka kadib shacabka microfon baa loogu yeedhay ciidanka soomaaliya xaggiisa ah qeybta soomaaliya microfon qaadatay mobeelana way direen dadku ha soo noqdaa la yidhi odayaashii iyo malaaqyadii iyo dadkii deegaankana way aqbaleen waan imaanaa bay dheheen wax hadda dhibaato ka jirtana ma jirto si caadi a loo macmilahayaa oo laisku afkarto waa tahay marka dagaalkii gudaha magaalada ka dhacay saameynta uu ku yeeshay dadka intee qof ayaa ku dhimatay dhaawaca khasaaraha maxaad iiga sheegi kartaa dagaalka magaalada gudaheeda kama dhicin magaalada meesha dagaalku ka dhacay waxay u jirtaa toban iyo saddex kilomitr marka ayagaa waddada galay ciidamaday waddada u galeen xabadayna ku rideen ayagana waa lagu rida waa loo jawaabay waana laga xoog waday oo waa la jiiday laakiin shacabka xaggiisa wax dhibaataa ma gaadin magaaladana ma ahayn wuxuu dagaalku ka dhacay waxay ahayd meel saddex iyo toban kilomitr jirta oo la dhaho allamo waa tahay allamo marka intee qof ayaa ku dhimatay kolley ciidanka ayaa tirakoobkaa haya kow iyo laba ma dhihin laakiin indhahayga waxaan ku arkay laba iyo toban ayaga xaggooda waan arkay oo qoryihii laga qaaday oo waddada yaalla waan arkay laba iyo toban dhankiina ciidamada etoobiya iyo kuwa soomaaliya isla socdana wax dhintay maana arag laakiin waxaan arkay hal wiila oo gacanta farta ay xabaddu ka geyso ciidanka soomaaliya ah oo hadda gacanta ka dhaacdo waan arkay hal wiila lakin wax kaloo dhintay ma jiro xaggaa kale ma jirtaa waktigan in ciidamada jooga rabdhowre ay kusii socdaan degmada xudur ee gobolka bokool taa ma caddayn karo mana yacni kama warqabo laakiin anigu meesha xidiyahanka ah waxay ahayd tan iyo aaggan u ahaa marka aaggaa kale kama arqo walaalle waayahay bal waxaad iiga warantaa marka kale dhinaca kale bal waxaad iiga warantaa sida magaalada hadda ay caadi deegaanka rabdhuure sida hadduu caadi ugu soo noqday noloshii dadkii mise weli waxaa muuqda deegaan colaadeed inuu deegaanka yahay maxaad iiga sheegi lahayd may dadka dadka maadaama anigu shaqadaydi laftiga inaan xidhiidiyo intaan xagga socday waan la soo xidhiiday milaadyadii ugaasiyadii waybana sugaayeen ayagiibaban hadda isla joognaa dadkii wixii ma yani xabadii meel fog bay hayda in yar yar maqleen oo banaan ku baxayna ilaa caawa beri bay soo noqoen inta kalena way iska joogtay wax dhibaataa oo ka jirta xagga suuqeeda iyo xagga dhaqdhaqaaqeeda midna ma jiro waana caadi waxna iskaga bedelin dadkuna wax dhibaataa oo hawsha ay ku haysa ma jirto marka waana dad dawladooda soomaaliyana taageersan nabadgelyadana rabo weeyo oo nabadgelye ah macal ugaasyadooda milaahyadooda iyo shacabkooda iyo dumarkooda iyo raggooda marka waa dad aad u wanaagsan dhibaatana aan wadin oo laakiin raggaa kale ee argagixisada xoog ay ku haysteen buu ahaa walaalle waxaad iiga warantaa kooxda al-shabaab ayd kula dirirteen duleedka rabdhuure haatan xaggee bay ku sugan yihiin ma waxa ay joogaan deegaanka goobaha ku dhow dhow mase gobolka intiisa kale maadaama de annagu aana aqoonin meelaha ay kala tagaan laakiin waddada kuwa aan ku aragnay hore baan u dhaafnay laakiin kuwa kalena meelaha ay jiraan runahaanti ma garanayaan hadda